sagaal boqol oo qoysoo isugu jira dadka baahiyaha gaarka qaba danyarta iyo barakacayaasha oo laga soo xulay xaafadaha magaalada xudur ayaa ka faa'iidaystay deeqdan oo ka koobnayd bur bariis sonkor iyo weliba saliid oo ay ku deeqeen ganacsato soomaaliyeed oo kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya waana deeqdii ugu horeysay oo la gaarsiiyo dadka danyartaha oo noloshoodu ay saamaysay sicir bararka iyo raashin la-aanta ka jirta deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaana degmada xudur qaar ka mid ah danyarta ka faa'iidaystay deeqdan ayaa sheegay in xilli ay u baahan yihiin lasoo gaarsiiyey waxaana ay ka mahadceliyeen deeqdan la gaarsiiyey maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku howlanaa xaqiijinta in deeqda gaarto dadkan ku habboon oo markaa noloshoodu ay liidato ayaa isna waxa uu ka mahadceliyey deeqda waxaana uu sheegay in xilli wanaagsan ay ganacsatada soomaaliyeed soo gaarsiiyeen dadkan deeqda xudur waxaa ku nool kumanaan kun oo isugu jira barakacayaal iyo dadka degan magaalada oo go-doonsan taas oo sababtay dhaqdhaqaaq la-aanta ganacsiga iyo weliba in nolosha deegaankoodu ay aada u adkaato waxaana jiray qayladaan ay dirayeen dadka ku nool degmada xudur ee gobolka bakool waxaana sidan oo kale maamulka koonfur galbeed uu horey u gaarsiiyey deeq raashiin ah oo loogu talagalay dadka deegaankaasi in ay isticmaalaan